assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo raadi haddala soona qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah magaalooyinka baydhabo iyo gaalkacyo oo maanta lagu soo gabagabeynayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka xilli dibdhac uu mar kale ku yimid jadwalkii doorashada madaxweynaha maamulka somalilan oo sheegay in somalilan ay ka jirto dimuqraadiyad la mid ah tan dalalka caalamka ee waaweyn booliiska gobolka banaadir oo sheegay inay burburiyeen qaraxyo la dhigay waddada kuw iyo labaatanka oktoobar ee degmada waaberiyey magaalada beledweyne oo xalay ka dhacday doorashada mid kamida kuraasi ugu adkee tan iyo markii hirshabeelle la qabtay ama qabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka madaxweynihii hore ee soomaaliya oo kulan qaatay safiirka dowladda maraykanka usoo magacday soomaaliya somalilan oo sheegtay in sheikh aadan sunne oo hore loo waayay meel uu ku sugan yahay uu u guray koonfurta soomaaliya guddiga xaqiijinta qoondada haweenka oo walaac ka qaba in tirada haweenka loo qoondiyey aysan soo bixi doonin iyo ruushka oo weli duulaan dhuli cir ah ku qaadaya dalka yukrain xilli madaxweynaha dalkaasina uu la hadlay ciidamada dalkiisa
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo talaada ah taariikhdan waxay ku beegan tahay waa shan iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadka laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran aan ku bilownay magaalooyinka baydhabo iyo gaalkacyo ayaa maanta lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyay doorashada kuraastii ku harsaneed ee xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo markaasi dhinacyadu ay isku diiwaangeliyeen musharaxiinta shalay gelinkii dambe ilaa iyo gelinkii hore labada dhinacba ay ka socotay diiwaangelinta musharaxiintaas waxaana guddiga shalay ay diiwaangeliyeen musharaxiin toddoba kursi oo lagu dooranayo baydhabo iyo saddex kursi oo lagu dooranayo magaalada gaalkacyo waxaana kuraasaasi la doonaya ay keliyihiin ama la dooranaya keliyihiin kursiga kuwaad aho boqol lixdan iyo afar oo hor ugu fadhiyay maxamed isxaaq cusmaan fanax waxaa ku tartami doona abshir maxamed nuur mandeela oo ka mid ah ogayaasha magaalada baydhabo iyo wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi kursiga kale waa boqol toddobaatan iyo labo sidoo kale waxaa ka mid ah kursiga oo markaasi uu ku tartamayo taliyaha ciidanka asluubta jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan iyo maxamed aadan maxamed waxaana kursigan lagu lagu matalayaa madaxweynaha koonfur galbeed ee koonfur galbeed ee soomaaliya cabdirasaaq tigreen kursiga kalena waa hob boqol siddeetan iyo kow waa ibir afartan iyo toddobo iyo laba boqol afartan waa laba boqol iyo afar oo hore ugu fadhiyey wasiirka gaashaandhiga ee soomaaliya iminkaasoo u muuqda mid markaa ka wareegaya maadaama dhinacyadu ay u xireen maamulka koonfur galbeed galmudug ayaa idana magaalada gaalkacyo saddex kursi maanta lagu dooranayaa waa ayagana markaa doorashadu ay noqon doonaan kuwa daafuran dhinaca kale jadwalkii loo adkeeyey golaha watashii qaran ay ku heshiiyeen in shan iyo tobanka bishan oo maantaba ay tahay taariikhdu in lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka guud ayaa mar kale dib u dhacay mana jirto waqti kale oo dhinacyadu ay isugu yimaadeen ama loo asteeyey in lagu soo gabagabeeyo ayaa dhinacyadu qaarkood walaa xoog leh ay ka muujinayaan magaalada anraade madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi oo ku sugan dalka maraykanka ayaa sheegay in somalilan ay ka jirto dimuqraadiyad lamida tan dalalka waaweyn ee caalamka guryaheena cabdinaasir al cadaalax ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxaa xalay uu khudbad dhinacyo badan taabanaysay uu ka jeediyey washington da madaxweynaha oo xalay jeediyey ayaa waxaa soo qabanqaabiyey machadka the heritage foundation ee dalka maraykanka waxa uuna si weyn kaga warbixiyey marxaladihii somalilan ay soo martay iyo sidoo kale caqabadaha ka hortaaganna inay haatan hesho aqoonsi masar biixi ayaa dhanka kale waxa uu wadahadaladii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya uu ku sheegay inay noqdeen kuwo guuldaraystay oo haatan mudan in laga socdo waxa uu sheegay in sagaal jeer laisku diyey amase sagaal wareeg oo kala duwan laisku diyey in la galo wadahadalada somalilan iyo soomaaliya laga bilaabo laba kun labaiyo toban ilaa iyo laba kun laba iyo labaatan waxaase uu sheegay in natiija la-aan ay kusoo dhammaadeen dhammaanba waxyaabihii laga wada hadlayay oo ku aadanay maqaamka somalilan taa beddelkeeda waxa uu sheegay in wadaxaajoodyada ay noqdeen kuwo haatan siyaasadda wiiqaya haatanna sidoo kale aysan somalilan wax dan ah ugu jirin madaxweyne biixe ayaa sidoo kale eedda guuldarrada wadaxaajoodiyadaasi u xambaariyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya isagoo sheegay in dhankooda ay wax weliba ka soco waayeen waxa uu sheegay in uu rumaysan yahay in wadaxaajoodyadaasi lagu guuldaraystay in ay yihiin kuwa ay soomaaliya dhankeeda ka soco waayeen sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha somalilan ayaa sidoo kale waxaa wax laga weydiiyey duulaanka dhanka iyo ruushka ee yukrain isagoo oo sheegay in haatan ay ka xun yihiin dagaalada uu ku qaaday maraykanka oo ruushku dalka yukrain sidoo kale muuse biixe ayaa dhanka somalilan ku warbixiyey horumaro uu sheegay inay ku tallaabsatay isagoo sheegay in dhanka dimuqraadiyadda iyo sidoo kale dibudhiska somalilan ay ka shaqeeyeen intii uu xafiiska joogay iyo sidoo kale madaxweynayaashii kale ku horreeyey ay somalilan gaarsiiyeen maqaam isku filnaansho ah waa sida uu hadalku digay
senad cadaalaha dhinaca kalena maraykanka waxaa xalay ka dhacay banaanbaxyo oo looga soo horjeedo ama iska soo horjeeda oo midna safarkiisa madaxweynaha halka uu ku tego lagu taagiyayay halka kuwo kalena ay uga soo horjeedeen taa oo si weyn u gelgashay magaalada minneabolis ee markaasi magaalada washington ee dalkaasi maraykanka markaana beelad weyn kursi ka mid a kuraastii ugu adka doorashada ayaa xalay ka dhacday waa hob eber eber afar waxaana markaa ku tartamaya ilaa iyo shan musharax oo kale ah cabdi daahir cusmaan wasiirka horeya waxbarashada ee soomaaliya cabdi naasir xaaji shirwac maxamed haweeneydan keliya ayaa ku jirtay oo lagu magacaabo bilan bile maxamed faarax salaad dharar iyo maxamed maxamuud cabdille tartankan ayaana ugu dambeyn waxaa kusoo guuleystay ama ku guuleystay musharax lagu magacaabo cabdinaasir xaaji shirwac oo markii koowaadba wareegii labaad ay isla aadeen bilan bile wuxuuna helay cododgaaya ilaa iyo lixdan iyo koow cutaanka kursigan ay ku loolameen musharaxiin aad tiro badan waxaana wareegga koowaad u gudbay cabdinaasir xaaji shirwac iyo bilan bile maxamed waxaana kursiga tirsigiisa ob eber efer ku guuleysay markaa ugu dambeyntii cabdinaasir xaaji shirwac oo lixdan iyo koow codso uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha doorashada maamulka hirshabelle
oobay doorashadii kursiga nambarkiisu yahay eber eber afar kaas oo maanta nagu qabsoomay magaalada beledweyne ee hoolka lamagalaay kursigaas waa kursigii shan iyo labaatanaad ee doorashada hirshabeelle la doortay waxaa u tartamay ilaa shan musharax wareeggii hore waxaa wareeggii dambe isugu soo haray laba musharax oo kale ah cabdinaasir xaaji shirwac maxamed bilan bile maxamed ergadu waxay ahayday kooran buuxa boqol iyo kow wareeggii ugu dambeeyey waxaa ku guulaystay waxay u kala heleen sidatan codadka bilan bile maxamed waxay heshay afartan cod cabdinaasir xaaji shirwac maxamed wuxuu helay lixdan iyo kow cod sidaas darteed waxaa kursiga nambarkiisu yahay eber eber afar natiijada hordhacaa ku guulaystay xildhibaan ama musharax cabdinaasir xaaji shirwac kursigaas oo ah kuraasta baarlamaanka koob iyo tobanaad ee federaalka soomaaliya wuxuu ku mateli doonaa afarta sano oo soo socota in sha allahu natiijada hordhaca wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
taliska booliiska gobolka banaadir ayaa shaaciyay inay gacanta ay ku dhigeen qaraxyo kadib howlgallo qorshaysan oo ay fuliyeen ciidamada taliya ku-xigeenka booliiska soomaaliya jenaraal sakiyo xuseen oo ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay in ciidanka ay burburiyeen iyo in waxa dhulka lagu aasaa taas oo dhigay aaga amagaarka ah ee wadada kow iyo labaatanka oktoobar degmada beriga gobolka banaadir waxaa intaa ay ku doortay in xogta qaraxa ay ku warheleen ama ay ka warheleen laamaha ammaanka oo sidii ay sheegtaba ay garab ay ka helayeen dadka shacabka ah ayay markaa tiri xiriirka xigeenka ciidamada booliiska soomaaliya janaral sakiir xuseen oo barteeda gaarka ee facebook warka kusoo dhaawacday waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo raadi dalkan magaalada muqdisho saaxiib yaal madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif waa markaasi xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan markaasi la qaatay safiirka mareykanka ee usoo magacday soomaaliya andre lowry dhinacyadu ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashada xaaladaha guud ee dalka iyo siyaasadda iyo markaasi diirad loo saari lahaa arrimo kala duwan oo aan soo sheegnay xasan sheekh maxamuud safiirka ayaa si gaar ah kaga wada hadlay arrimaha doorashooyinka iyo muhiimadda taageerada mareykanka ee soo kabashada soomaaliya waxaan kulan la qaatay safiirka dowladda mareykanka ee dhanjiraha lowry andre waxaana isla soo qaadnay arrimaha doorashooyinka iyo muhiimadda taageerada mareykanka ee soo kabashada soomaaliya ayuu yiri madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhinaca ka mid a maamulka somalilan ayaa sheegay in sheekh aadan sunne oo markaa hore loo waayey meel uu ku sugan yahay ayaa ugu dambeyntii la sheegay inuu usoo gooyay dhanka iyo koonfurta soomaaliya axmed maxamuud dool ayaa hargeysa kasoo diray
xukuumadda somalilan ayaa markii u horreysay ka hadashay halka uu ku sugan yahay ee sheekh aadan sunne oo maalmihii u dambaysay lalahaa isaga iyo qoyskiisaba wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha u qaabilsan amniga cabdilaahi maxamed xuseen oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sheekhu uu u guuray koonfurta soomaaliya sheekh aadan sunne isagaa guuray oo magaalada hargeysa ka guuray oo somalilan ka guuray oo tegey oo caa'iladiisana rartay cid alla cid xidhay ma jirto cid uu afduuban yahayna ma jirto cid ammaankiisa wax u dhintayna ma jirto isagaa iskii u tegey isagaa caa'iladiisa rartay isaga ayaa guuray halka uu u guurayna wasaaradda arrimaha guduhu waa og tahay halka uu saacadda haddadan ee aan idinla hadlayo uu joogana waanu ognahay waxaase jira baadhitaan ballaadhan oo socda oo ay laamaha amnigu wadaan oo ay dhammaystiran isaga oo war warbixin dhammaystiranna aanu ka soo saari doonno oo ciddii kalkaalisay iyo ciddii tabaabulshaysay iyo cid walbana aanu haddii alla ka dhigo dee xogtooda soo gudbin doonno laakiin hadda waxaan idiin sheegayaa ninkaasi inuu isagu guuray koonfurta soomaaliya u guuray reerkiisiina uu raray koonfurta soomaaliya uu raray ninkaasina cid alle cid uu afduman yahay aanay jirin waxaa habeen hore hadlay oo miidhiyaha la hadlay odayaasha reerka uu ka soo jeedo sheekh aadan sunne waxa ay sheegeen inay guddi sameeyeen waxay sheegeen inaanay war ka haynin haba yaraatee meeluu ku eedan yahay isaga iyo caa'iladiisu waxa aan dad dadweynaha u sheegayaa guddidaasi wasaaradda arrimaha gudaha lama soo xidhiidhin waxna ma weydiinin aniga oo xafiiska amniga qaranka fadhiyana ilama soo hadal waxna ima weydiinin waxaan garan lahay meesha kale ee informationka laga raadin lahaa halka ay tahay waxaanse arrintaa u fahmayaa raggii shirka jaraa'id qabtay waxaa ka mid ahaa raggii sheekh aadan sunne oo u xidhan xukuumadda iyagu ka damiintay ee ka sii daayey ee yidhi annagaa ka damiina annagaa gacanta ku haynayna annagaa ka war haynayna wax dhibaato ahoo qaranka u geysanayaana ma jirto qoraal ofishalana saxeexay oo hadda halkan aan ku hayo marka maanta meesha uu ku eedan yahay ninkii iyagu damiinteen ee ay damaanadda ku sii daayeen halka uu ku eedan yahay isaga iyo caa'iladiisu inay xukuumadda weydiiyaan waxaan u arkaa inay tahay gardarro iyagaa laga rabaa halkii uu maray iyo halkuu tegey iyo halkuu caa'iladiisa geeyey waxaasoo dhan iyagaa laga rabaa
wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn ruushka ayaa weeyay duqeymo kala duwan oo dhuli ciraha marka ay ka fulmayeen dalka ukrain madaxweynaha dalkaasi ukrain valadimir zelenski ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada ruushka u baahan yihiin in laiska difaaco islamarkaana ciidamada dalkaasi ukrain ugu baaqay inay hubka qaataan oo meel kasta ay kasoo weerarayaan cidmada iyo ruushkana ay iska caabiyaan xiliibka galbeedku ayaana tallaabo dhanka mitri aysan qaadin hase yeeshee unaqabateen dhan walba laga saaray dalka ruushka madaxweynaha iyo meel walba walaa galbeedka xafiisa ay ku leeyihiin imlaada halkaa ku sugan warkiis waxnimana waa naginta akaartan dhegeysta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel